waxaan marka hore soo dhoweynayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waali marka hore waan kaaga mahad celinaynaa fursadda aadna siisay si aan kaaga wareysanno arrimo muhiim ah ugu horeyn maadaama aad tahay mas-uulkii ugu horeeyey ee si rasmi ah ee uga hadlaya weerarkii bakool bal waxaad marka hore nooga warbixisaa qaabka iyo sida uu u dhacay dagaalkii rabdhoore jasaakum allah khayr jaza alfurqaan aada iyo aad baan u dhowhay wareysiga iyo fursadda maarta aada iisiiseen dagaalkaas sida uu u dhacay nimanka ilaahay cadowgiis ah waxay ka imaadeen gudaha etoobiya safar dheer bay soo galeen waxayna soo mareen gobolka soomaali galbeed ee cadowga gumaysiga ku haysto ayay soo dhex mareen hadafkooduna wuxuu ahaa inay aadaan degmada waajid cadowgii meesha ku sugnaayen ay soo bedelaan xogtaasaa la hayay tiradooda iyo istikhbaaraadkooda iyo macluumaadkoodana walaalaha aada iyo aad bay ay u hayeen nimanka iyagaa ilaahay fadligiisa degmada rabdhuura duleedkeeda meesha layihahdo booco ayaa ilaahay subxaanahu watacaala labadii bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo shan ilaahay uu ku halaagay dagaalka qaabka uu dhacayna waa nimankaas oo ay rabeen inay aadaan waajid ciidankaas si ay usoo bedelaan sababta dagaalka keenteen taas ayuu ahaay dhaqdhaqaaqa iyagoo ay wadeen oo gudaha wilaayadu ay ka sameynayeen walaalahan dhaqdhaqaaqooda ay la socdeen dagaalka asbaabta keenteen taas ayayd jasaaka allahu khayr waa tahay marka la eego dagaalka iyo natiijadiisa muddo shan maalmood ah ayaa xilligan laga joogaa maxaa ugu dambeeyey oo ka wilaaye ahaan aada diiwaan geliseen gaar ahaan bartii lagu dagaalamay iyo khasaaraha ka wilaay ahaan annagu meesha waan tagnay waxyaabaha wax la diiwaan gelin karo ama wax la tirakoobi karo ma aha aada bay u badan yihiin ilaahay fadligiis wixii dhaawacmay hataa waxyaraa ka fakaday oon iyo haraad iyo gaajay u la-deen meeshaas markii aan tagnay oo wilaayadu ay diiwaan gelisay tira ahaan koley unsad haddii iclaamka horey loo baahiyey oo la ogaa baraha bulshada laba boqol afartan iyo sagaal ayay noo maraysay waxaan soo marnay aan arkaynay soddon iyo shan oo maarata inta la arkay oo dhaawacnimo ay meel ugu diyaariyeen oo marka meesha ay ku baktiyeen ay ku la-deen iyo waxyaabo fara badan reer baadiya ay soo sheegaan inta shanaa taallo inta labaatana taallo inta tobanaa taallo marka cadowga ilaahay waa xasuuqmay oo meesha iyada gawaaridooda koley ilaa kow iyo toban gaari ayaa hadda meesha barta aan ku arkayay oo la gubay oo baabuurta technicadii oo gawaarida gaashaman allah subxaana watacaala baa ku mahadsan oo nimanka iyagaa xasuuq aan soo kabsanayno gaaray maxaabiisada dagaalna waa laga qabtay waa jirtay jasaakum allahu khayra jazaa raadadkii dagaalkii iyo wixii meesha qof uusan tagin ma suuraysan karo runtii aad iyo aad bay u badan yihiin taqriiban hadda waxa waaye meesha ugu yar oo hadda la dhihi karo waa saddex boqol iyo waxay waaye maanaa wax la jirjir waaye tirada mar kastana waa sii kordhaysaa waa sii siyaadaysaa maxaa yeelay duurkaas ay kii dhaawac ahaa dhiigbaha ugu dhintay oon ugu dhintay warkooda marka waa sidaas reer baadiyaha in badan waxbay soo sheegayaan oo qoryaa lasoo furinayaa jasaaka allahu khayran marka nimankaas tiradooda aaday u badan tahay saddex boqol iyo ayay maraysaa insha allah jasaaka allahu khayr waayahay sida lala wada socday oo xogta lagu helayey ciidamada etoobiyaanka qaar ka mid ah ayaa ka farxaday goobihii lagu dagaalamay ee deegaanka booco degmada rabdhuure halkeebay ku dambeeyeen ciidamadaasi cararay ee ka farxaday dagaalada baaraka allahu fiikum nimankaa horta meel hadda ay ku carareen oo macano weyn leh ma jirto runtii way kala farxideen nimanka iyaga ilaa qaarkood waxay ku carareen wadadii yeed oo horey uga imaadeen raadkooda ay ku carareenoo waxyaro adiga maaratay firxad u badan kuwii kale soo haray wixii dhaawac dhaawac ahay hal meel ay maaratay meesha eeriyadeeda meel aysan ka fogeyn goobta dagaalka ay hal habeen ku hayeen meeshan waa tan dhaawaca annaga aan u tagnay oo meesha ku ba-een ay ku dhammaadeen haddana ay ka guureen hadda waxay u noqdeen dhanka iyo maaratay washaaqo iyo eeriadaas meel hadda maaratay goobtii hoogaa yar way ka durkeen hadda meelay marka maaratay waxyaro firxad eh ay isku xareeyeen oo inta badan meeshaas ay ku xareeysan yihiinoo marka wax hadda maaragtay naf lahoo meel joogo oo suguna ma jiraan waa mar maaragtay halkaas ay aadayaan hal markaas ay aadayaan intaas ay aadayaan marka dad maaragtay oo meel fadhiya oo degan ma aha waa dad duurka ku wareego marmar ayaa diyaaraddii wax u yimaado alcobter iyo waxa daldalaya kolley waa waa jirtaa waan arkaynay jasaakum allahu khayra jazaa nimanka iyagaa meel lagu sheego oo hadda meel hebel bay ku sugan yihiin la dhaho oo wax weyn oo isku xiran ma jiraan inta yaroo hadda isku xiran oo meelaha ku jirtayna waa tiro aada u yar oo ay maaratay goobtiin ay ka durkeen hadda sida maaratay sawirada la baahiyeyba ay ka muuqdeen goobihii annagaaba tagnay oo marka mujaahidiinta gacanta ku hayo jasaakum allahu khayran dhanka iyo washaaqa ay u yara durkeen gadaalna meel loo noqdo malaha horeyna meel loo soo bax malaha meel hadda maarata habeen meel ay seexanayan haddana way ka tagayaan habeenkii meel kale waa nimanka iyaga marka waa niman oo tihi ku dhacay waa iyo jahwareer jasaaka allahu khayr jasa ka waran hadda xaalka wilaayada si guud muxuuse yahay dareenka bulshada ay ka muujiyeen natiijada ee dagaalka rabdhuure jasaaka allahu khayr jasa wilaayadu hadda xaalkeeda waa u degan yahay jawiga maasha allah ilaahay baa ku mahadsan nasri iyo guul iyo reen reen ayay dadku isugu bishaareynayaan runtii cadowgan waa cadow maaragtay dadka bakool markii la dhaho soomaali guud ahaan gaar ahaan dadka bakool dego waa dad maxaanku irahdaa gumaad badan ay u geysteen ay hasuuqeen waa kuwii maaragtay jeersin jiray baabuurta maaragtay kufaarowda loo yaqaano ama taawyada dardarsin jiray dadka shacabka ee masaakiinta iyo gabdhihii iyo dumarkii iyo waayeeladii iyo waa kuwa iyaga ahaa la ogyahay hasuuqooda soomaaliya ay ka dheragsan tahay waaye maanta gumaadka loo geystay iyo qaabka loo xasuuqay iyo baktiyadooda meelaha daadsan iyo baabuurtooda meelaha taallo dadku maaragtay aada bay isu bishaareynayaan boqolaal qof ayaa meesha isugu imaanaysa oo dadku maaragtay ay nin kastaba maaragtay ilaa garas weyne rab dhuur ceel ansaar ilaa eeri fogfog oo lixdan kilomitr afartan kilomitr ayay dadka kasoo baxayeen oo isusoo daawasho tagayeen marka dadku aad bay ugu farxsan yihiin runtii qabaa'ilka guud ahaan waxa waaya jazaahumullahu khayra jazaa isgarab istaag badan waa jiray oo mujaahidiintu maxaan ku irahdaa insha allahu tabaaraka wa tacaala iyagana doorkooda aad u muuqday ilaahay ha barakeeyo marka jawiga wilaayad had waa degiyan jazaak allahu khayr sheekh cusmaan bakool xilligan ilaa imise magaalo ayay haystaan ciidamada xabashida ah sida la ogyahay gobolka bakool degmooyinkiisa sida waajid iyo xudur iyo degmada ceelberda iyo tuulooyinka aati iyo yeed aati iyo yeed labadaas waxbaa ka joog joogo waa wax maaragtay magaalooyinka gudahooda oo banaanka maaragtay mujaahidiinta ay ka taliyaan iyo dhulkii miyiga ahaa ee ballaarnaa iyo tuulooyinkii maaragtay hoos imaanayay goobaha hadda ay ka joogaan waa meelahaas waxa oda dhaqdhaqaaq iyo ama maxaan ku irahdaa ay sameynayaan ma jiro meeshu go-doon iyo xisaar baa saaran waa la ogyahay marka intaas waa meelaha hadda ay haystaan waa xudur iyo waajid iyo meesha la yirahdo ceelbird ayaa ugu weyn aati iyo yeedna waxbaa joogjoogo jasaak allahu khayr weli waxaa kale oo aan xog ku helaynaa in dagaaladii rabdhowre kadib ay dhacayaan iska hor imaadyo iyo dhabagallo lala beegsanayo etoobiyaan kale maxaa tafaasiil ah oo aad naga siin kartaa dhacdooyinkaas waa jirtaa arrintaas etoobiyaankii duulaanka ahaa ee gudaha etoobiya ka soo baxaysaan hore u sheegnay laba fiila ayuu isu qeybiyey qeybna waxay soo mareen ceelberda waxay u socdeen degmada xudur kuwana maarata waa kuwa hadda maaratay rabdhowr dulaadkeeda lagu galay iyagana waxay u socdeen meesha layidhaahdo waajid labadaba hadafka ay u socdeen waxay ahaayeen bedelaad ciidankaas inay soo bedelaan kuwa iyaga marka dhulka sida la ogyahay kuley xudur iyo ceelberd waxay isu jiraan sagaashan kilomitr toddoba maalmood ayaa maaratay qarax iyo miino ay maaratay la daalaadhacayeen mujaahidiinta jazaahumullahu khayra jazaa kamaa-in fara badan ay u dhigeen ilaa runtii waxa waaye cadowgii uu kala farxaday waxaa la ii sheegaya shan oo etoobiyaan iyo afar oo soomaali ah oo murtadiin ah ooan iska warqabin ay dib ugu noqdeen degmada ceelberde meeshii ay kusoo ruqaansadeen oon iyo haraad iyo culeyso badan waa jiray dhulku waa dhul geeri go-on ah oon anteeno lahayn oon biyo lahayn waayo meeshaasay kusoo aadeen walaalaha mujaahidiinta toddoba maalmood ayay wadadaas ku haayeen oo ila la-aan maalintii waxa waaye haddii uga badato shan kilomitr ama laba kilomitr ay soconayaan qaraxyadii iyo miinooyinkii lala beegsaday maarata waxyar mahayn cadowga khasaaro badan waa jiriyaa mujaahidiinta kole insha allahu tabaaraka wa tacala inta noo sheegeen ilaa toban qarax ayay maaratay sidii looga talagalay u haleelay kamaa in fara badan waa jireen cadowga allahna maarata ilaahay baa meesha ku duleeyey walaalaha marka aad bay u naafeeyeen jazaak allahu khayr waayahay haddaan ku laabanno degmada rabdhuure sida aad sheegtay ama sawirada ee lasoo saaray ka muuqanayay aad bay u badnaayeen ciidamada itoobiyaanka ah ee dagaalada lagu dilay ilaa hadda ma la aasay meydadka maxaase idiin qorshaysan jasaak allahu khayra jazaa nimanka iyaga maalintii labaad ee rabiicul awal dagaalka u dhacay ilaa hadda aan hadlayno maanta ay tahay jimcaha rabiicul awalna ay marayso toddoba baktigooda meeshaasu daadsan yahay koley sida sawirada laga arkayay urkooda iyo qurmuunkooda waa loo jeeday runtii waxa waaye wax hadda bani aadan intuu god u qodo uu ku xabaali kara ma aha waa wax aada u fara badan gacan maarata lagama gaari karo runtii wilaayadan waa tagtay qiimeen waa ku sameynay marka waxaas waa in marka la asturo awaamirteeda waanu bixinay qurmuunkooda iyo in dadka maarata laga qariyo oo la asturo wax agaf agaf iyo haddii baalla iyo baallooyin loo helo ma ogiy wax hadda gacan bani aadan wax ka qaban karta ma aha aada iyo aad bay u fara badan yihiin iyaga dhanna maarata way qurmuumeen marka insha allahu tabaaraka wa tacaala waanu ku harba jirnaa haddii ilaaha idmo saacadaha mas maalmaha soo socda in maaratay qurunkooda in dadka maarata laga qariyo jazaakum allahu khayran ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysiga jazaak allahu khayran waxaan kusoo gebagabeynayaa awalan allah ayaanu mahad celinaynaa macrakadaas waxay ahayd macrako faasile ah oo allah subxaanahu wa tacaala xaq iyo baatilka uu ku kala saaray dadka muuminiintan ilaahay wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut faqaatiluu awliyaaa ashaytaani ina keyda shaytaani kaana daciifa ilaahay subxaana wa tacaala asaa noo sheegay in cadowga dhagartooda ay daciif tahay awooddii iyo waxyaabaha ay buunbuuninayaan iyo waxyaabaha maarata isbideen iyo kibirki iyo waxyaabaha marka inaysan waxba ka jirin allah subxaana wataala ayaa noo sheegay dhagartoodan ay daciif iska tahay insha allahu tabaaraka watacaala waxaan leenahay guusha iyada ilaahay baan u tiirinaynaa awoodanadan ma aha wamaa ramayta id ramayta walaakin allaha ramaa ilaahay baa laayey annagu ma aanan laaynin asbaabtii unbaan la imaadnay allah subxaana watacaala dagaalkii una amrayaan la imaadnay ilaahayaan hasuuqay ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa quruur iyo waxaan leenahay dadka muslimiinta ee gaar ahaan mujaahidiinta quruur iyo iyo tacajub iyo maxaan ku irahdaa yaynana gelin ilaahay aan u tiirino awooddaas iyo fadligaas ilaahay iskale intaas waan dardaarmaya midda kale aan dardaarmayo waxa waaye cadowga allah subxaana watacaala ee guud ahaan ay kusoo duuleen dalkeenna iyo diinteenna iyo xurumaadkeenna waxaan leenahay insha allahu tabaaraka watacaala hadee ilaahay baa annaga garab noo ah dalika biana allaha mowla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahum xasuuqu maanta idin gaarayna ma aha midkii ugu horreeyey kan ugu dambeeyana ma noqon doono ilaah idinkiisa waxaan leenahay abi axmed oo gaalkan iswareerinayo wixii aad samaysatay koley maraheeda adaa goosan doono dalkan soomaaliyana ma ahan dal maaragtay kirishtan iyo baybal lagu maamulo oo xabasho maaragtay injirey ay gumaysanayso insha allahu tacaala ma noqonayo harna ah ku fikirin insha allahu tabaaraka watacaala tan kale waxaan bogaadinaa insha allahu aan dardaarmayaa qabaa'ilka soomaaliyeed jazaahum allahu khayra jazaa oo runtii may waa isgarab istaag aada u weyn ay u sameeyeen qabaa'ilka soomaaliyeed mujaahidiinta ay garab istaageen sida maaragtay waxaa xusid mudan waceesle maxmuud haraab iyo murusade jazaahum allahu khayra jazaa baan leenahay runtii waxa waaye dad maaragtay kudayasho mudan waay cadowgana maaragtay cashar lama ilaabeen ay u dhigeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wataala miisaankiin xasanaadka idinku kabo tan bakool markaan usoo noqdo qabaa'ilka guud ahaan gobolka boqool dego jazaahum allahu khayran waa qabaa'il ansaar ah oo ilaahay kitaabkiisa inay u nusreeyaan ay u gargaaraan lagu ogaa ee haddana lagu ogyahay ay u taagan yihiin runtii dagaalkaana maaragtay doorkooda aad buu u muuqday hadday tahay dhiirigelintii hambalyadii iyo tashjiicintii iyo dhiirigelintii iyo tahniyada maaragtay mujaahidiinta ay farxadda ay qaabka ula wadaagaayeen jazaahum allahu khayra jazaa guud ahaan qabaa'ilka bakool waanu u mahad celinaynaa gaar ahaan maaragtay qabiilka hadame oo goobta lagu dagaalamay deegaankooda ahaa aada iyo aad bay mujaahidiinta u garab istaageen ilaahay ha barakeeyo matalkoodan ilaahay ha badiyaan leenahay sidoo kale waxaa xusid mudan oon marna aan la ilaabi karin gabdhaha muslimiinta ah ee ku nool wilaayada islaamiga bakool jazaahum allahu khayra jazaa isgarab istaagkooda iyo taageeradooda oo mujaahidiintu ay u hayaan si guud ahaanba waxaan leenahay jazaakumna allahu khayra jazaa ilaahay ha idin barakeeyo gaar ahaan waxaa xusid mudan macrakadii labadii bish rabiicu thaani ee hadda aan ka sheekeyneynay doorka gabdhaha muslimaadka ee wilaayada islaamiga bakool ku nool jazaahum allahu khayra jazaa wuxuu ahay door maarata aada u muuqdo aan marna la hilmaami karin hadday noqon lahayd buskudkii diyaarintiisa hadday noqon lahayd caagaga biyaha lagu qaato hadday noqon lahayd wax walba oo maarata nin mujaahid uu u baahan yahay ayay diyaariyeen ilaahi subxana wataala ha barakeeyo meelaha hadda maarata xusida mudan gabdhaha runtii fariintoodana soo gaaraysay waxaa kamida garas weyne buurdhuxunla rabdhuure ceel ansaar tiyeglow waxa loo kala haray malaha insha allahu tabaaraka watacaala ilaahay subxaana wataala ha barakeeyaan leenahay juhdigiina sii wada insha allahu tabaaraka watacaala kaalintiina waxa waaya insha allahu kaalin runtii aada u weyn oo marna aan la dhaliilsan karin waa ilahay idin barakeeyaan leenahay mar aan booqday maaragtay walaalaha mujaahidiinta furmaha horjoogay thuquurta aada iyo aad bay idinku duceynayeen ilaahay ducadooda ha idin aqbalo runtii waxa waaye markii macrakada la gelaya waxay kusoo aaday caagag iyo buskud iyo timir la qeybinayo oo walaalihii marka maarata isla macrakadiiba toos loo galay oo jazaahum allahu khayra jazaa waxaan kaloo dardaarmaynaa insha allahu tacaala aan kusoo gebagabeynayaa walaalaha mujaahidiinta ah runtii cadowga maarata ay kala gaabsheen meel kastaba wilaayaadka oo dhan hadday noqon lahayd shabeelaha hoose hadday noqon lahayd shabeelaha dhexe mudug galgaduud bakool iyo dhammaan wilaayaadkaba waxaan leenahay haniian lakum aan leenahay ilaahi subxana wataala miisaankiin xasanaadka idinku kabo intii shahiidin ilaahi subxaana wataala shahaadada ka aqbalo intii maarata dhaawacantin ilaahay ha bogsiyo inta joogtana maarata ilaahi subxaana wataala ha sugo waxaan leenahay marka insha allahu tabaaraka watacaala soomaalida dadka muslimiinta ee soomaaliyeed meel walba ay joogaan cadowga allah subxaana wataala aan u kacno inaan iska difaacno aan la dagaalano insha allahu tabaaraka watacaala guud ahaan meel aad joogtiinba ninkii maal iyo naf iyo hanti iyo maskax iyo muruq insha allahu tabaaraka wataala aan isugu geyno cadowgan waxay rabaan inay dusha naga raraan oo ayna gumaystaan gabdhaheena iyo cirdigooda sharaftooda meel kaga dhacaan marka insha allahu tabaaraka watacaala aan kacno aan u istaagno xamlada wilaayada ku dhawaaqday oo xaya cala aljihaadana iyadana waxa waaye waxaan leenahay insha allahu tabaaraka watacaala qabaa'ilka boqool dego doorkiina si laba laaba mucaskaraadka waa furan yihiin hala heleelo jazaakum allahu khayra jazaa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum aad baad umahadsan tahay weli sheekh cuthmaan wuxuu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool